wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda yunisef ayaa ka furtay magaalada gaalkacyo tababar la xiriira tallaalka iyo sidii lagu gaarsiin lahaa deegaanada ka fog magaalooyinka waaweyn tababarkan ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana ka qaybgelaya howlwadeenno caafimaad oo ka kala yimid degmooyinka xarar dheere gaalkacyo iyo hobi oo ka tirsan gobolka mudug waxaana howlwadeenada la barayay tallaalka caruurta ka yar shanta sano iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ee degmada gaalkacyo doctor cabdikariin abshir ciise ayaa ka hadlay muhiimada tababarkan waxaana uu kula dardaarmay howlwadeenada ka qaybgelaya inay ka faa-iideystaan waxaa la barayo
kaasoo ah rebrashinka training lagu talagalay shaqaalaha xarumaha caafimaadka ku yaala gobolka mudug runtii waan koo mahadcelinayaa inaad soo xadiirteen si aad uga faa'idaystiin tababarkan lagu talagalay talaalka dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay in shaqaaluhu ay si sa si saxa kusoo gaaraan ama shaqaalihii ugu mudnaa ee ka shaqaynayay talaalka lasoo diro uga mahadcelinayo ku hadlayna magaca wasaaradda caafimaadka akhyaarey runtii insha allah waxaa wada joogi doonaa laba beri oo aan qaadan doono diraasado ku saabsan runtii qof kasta waxaan diray aaminsanahay inuu dee horey uga soo shaqeynayo talaalka dee filligii uu ku shaqeynayo lagu tababarayo tababarkuna muhiimadiisu waxa waaye dee qofka in wax la xusuusiyo markuu ayaan joogaba wax kastoo cusub ay yimaadaan qofka in lagu tababaro marka waxaan rajeen doonaa haddii aad labadaas beri inaad si maskax furan leh inaad ku qaadi doontiin adduulahaydno macallimiinta tababarka bixinaya adduulahaydno aad waxa ay hayaan ugala qayb qaadan doontiin ilaahkiis waxaan rabnaa akhyaarey maadaama aad tihiin dadkii saxda ee ka shaqaynaya xarumaha caafimaadka kala duwan hadday ahayn kuwii kuwa ku yaala degmada gaalkacyo iyo kuwa ku laga keenay hoobyo iyo xarar dheer intaba laga keenay iyo sidoo kale jariima laga keenay akhyaarey labada beri oo aad joogtiin ama safarkaa soo gasheen ama shaqooyin ka tagteen micno weyn bay leedahay ma ahan wax ciyaar ciyaara inaad laba beri ama saddex beri afar beri shaqadii ka maqanaatid muhiimaddu waxa waaye in aad ka qayb qaadatid tallaalka ilmaha yarka la siinaayo shanta sano ka yar la siinaayo ilaah idinkiis inaad qaybta ugu xoogan noqotiin shaqaalaha caafimaadku waa qaybta ugu xoogan haddii ay shaqaalaha caafimaadku ay dee qaabkii iyo procesurkii iyo ay mari waayaan waxaa macquula inuu faylgaro tallaalka tallaalkuna maantayba waxyaabaha la sheegay runtii oo nafta bini-aadanka ama nafta ilmaha yarka lagu badbaadiyo waxaa ognahay hadda xoogga waxaa la saari doonaa laba tallaalo cusub laba tallaalo cusubna runtii waxay leeyihin muhiimad gooni ay leeyihin wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa wado dadaalo lagu gaarsiinayo tallaalka caruurta ka yar shanta sano ee ka fog magaalooyinka waaweyn sida ay ku heli lahaayeen tallaalka iyo adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin bulshada reer miyiga ah ee gobolka mudug